maamul goboleedyada iyaga nafsigoodu qof walba si ha u arko waa qayb ka mid ah dibeedka socda oo dowladnimadeenna ay ku dhismayso oo aan ku fasirayno muxuu yahay federaal iyo muxuu yahay confederate annagu waxaan aaminsannahay inkastoo qaarkood ay nugu dacaayadeeyaan ay yidhaahdaan dowladda dhexe waa dowlad sentrista ah waa dowlad awooddi rabta inay qaadato annagu waxaan rahnaa federaalka saxa annagaa ah maxaa yeele waxaan rabnaa dowlad dhexe oo xoog laaan rabnaa waxaan rabnaa dowlad dhexe oo ciidan fiican leh oo dalka difaaci karta waxaan rabnaa dowlad dhexe oo arrimo dabadeed oo adag leh waxaan rabnaa dowlad dhexe oo immigrationka iyo xuduudadeeda ilaalisa waxaan rabnaa dowlad ciidan adag leh dhaqaalaheedana iyadu kontroolsho karansigeeda iyadu kontroolsho dowladda dhexe aan rabno waa noocaas anigana waxaan u arkaa inaan nahay boro federaal system inaan nahay wixii ka soo horjeeda taas waa anti federalism waay waxaa jira wax la wada leeyahay oo aan ogolnahay in la wada lahaado iyo wax dowlad goboleedyadu ay leeyihiin oo khasab tahay inay qabato oo ah adeegii laakiin dowlad dhexe inuusan muran ka gelin qof walba oo soomaaliha khaasatan dhalinyarada dowlad dhexe oo xoog leh inay jirto oo dalkaa difaacda wixii ka soo haro waxaa la yihahdaa confederate aa la yihahdaa confederate annagana confederate ma doonayno ama loose federalism ma doonayno